ismaqal haboon dhegeyste kuna soo dhowow barnaamijka aqoonkaal oo ka mida barnaamijyada toddobaadlayaasha ee ka baxa idaacadda himilo waxaan ku eegnaa arrimaha waxbarashada iyo kobcinta garaadka aqoondoonayaasha waxaan ka marnayn hababka iyo tallaabooyinka u saalay ardada heerarka hore ka gala goobaha waxbarasho iyo sidoo kale ardada soomaaliyeed ee deeqaha waxbarasho ka helay wadamada dunida toddobaadkan waxaan idiin haynaa shaqada gaariga marna waa qorshe intuu soo socday marna waa shaqadii yacni adiga muddo fara badan oo qorshe socday in gaari aa soo saarno aa sameyno jaamacaddii ardada dhammaan qorsheynanay laakiin shaqada iyo markii oo hoosh bilowgeedii adiga at least hal sana lagu qaadato sidee cabdulaahi cismaan ugu suura gashay inuu farsameeyo gaari wallaahi waa farxay waa farxay maasha allah waan dareemay inaan awood u leeyahay inaan sii wato waxbarashadeyda waxaan kaloo dareemay fahanka guud iyo waxbarashada fahankeeda guud ama ujeedada guudba inay tahay inaad caqligaaga ballaariso oo keliya waa cabdiweli mukhtaar oo ardada ay wada dhigtaan jaamacadda gaar ahaan fasalkiisa u galay kaalinta koowaad qodobadaas ayaan idiin soo gudbin doonaa tabintii iyo soo saaristu waa maxamed qadar cabdi hagaag gaarigii ugu horreeyey ee dabada dambe looga dhejiyey sumadda calanka soomaaliya ayaa dhowaan qabsaday baraha bulshada ardaygii suurageliyey inay tani dhacdo shaki kama qabin sida ay tijaabadiisu u ekayd ugu dambeyntiise halgankiisu keliya ma aanu noqon hadalhayn qaran wuxuu sidoo kale iididiilo nool iyo saadaal ayaan qurxoon ka bixiyey nooca mustaqbal ee soomaaliya usoo socda cabdulaahi cismaan waa arday sanadkan ka qalin badashay jaamacadda hormuud kuliyadda injineeriyadda gaar ahaan mechanical engineering cabdulaahi oo aan la kulmay ayaan hordhigay dhowr su-aal oo ay qeyb ka tahay waxa ku dhiirageliyey inuu sameeyo gari ugu horeyn waxaan weydiiyey halka uu kasoo bilowday halgankiisa hirgalay harganka wuxuu kasoo bilowday horta ugu horeyn yani maalinta aan go-aansaday in aan barto milidan mechanical engineering aana ku biiray jaamacadda facaweyn ee hormuud university waa markaas kadib waxaanu suuro galay yani ardada jaacadda iyo maamulka jaacaddan ay nagu dhiirigeliyeen in annaga wax soo saar yeelano oo jaacadda ee u ogolaatay ardadeeda in ay investmentii ku sameeydo si ay usoo saaraan maadaama waxaa baranayn technical yahay oo hardwork yahay oosan ahayn wax cilmi tayiri maxay ahaayeen dadaaladii aad samaysay si aad gaariga usoo saarto yani dadaalo fara badan noqona waa dareemi kartaa markii wax shaqeynayo oo adoon industry ama waxyaaba warshadaas weyn aada haysan inaa wax soo saarto arjeynaysid dadaal fara badan anaga waxyaabaha u badan aan ku dadaalno waxaa kamid ah waa in practicalka aan zaaid ugu dadaalno si macnaha dhow ah cilmigii oo mihnada anaga maadaama theorical jaacadii wixii isku yihiin saan iskugu dabaqno marka cilmigii because of yani wadankeena ma isa jirin maadadan ka hor jaamacadeena jaacad bilowday in mechanical engineering arday ka baxday ama dhigatay dalka la keeno marka soo marka in anagoo ku dabaqeyno cilmigii aan baranay ina practicalkan xooga saarno waxyaabaha dadaalada kuwaasa ugu muhiimsan imise ayay kugu qaadatay inaad dhammaystirto gaariga
shaqada gaariga marna waa qorshe intuu soo socday marna waa shaqadii yacni adiga muddo fara badan oo qorshe socday in gaari aa soo saarno aa sameyno jaamacaddii ardada dhammaan qorsheynanay laakiin shaqada iyo markii oo hoosh bilowgeedii adiga at least hal sana lagu qaadato waxyaabaha aad ka farsamaysay iyo habkii aad u kala xulanaysay sharaxad inaga sii gaariga mati yani gaariga horta baabuurta caalamka laga isticmaalo ama kuwa dalkeena yaalo sistemyada dhan baabuurta sistem uu kala qaybsan sistema baabuurka markii kow uu kala qaybsan yahay sistemyada dhan uu kala mid yahay markii laga reebo systemka loo yaqaano coolan system markii laga reebo inta kale uu kala mid yahay materialka aa isticmaalnay marka hore horta waxaan ku biisi gareynay maadaama soomaali joogno oo aanan helaynin materialka qaar inaan baahideeni waxaa heli karno ah xirfadeeni iyo waxaa soo saaran aan ku beesi gareyno muhiimadeena marka hore taasi ahayd yacni materialka aan ka sameynana dhammaan wuxuu ahaa inkastoo annaga isbarbaartiska dhammaan dibadda nooga imaado wax dalkeena laga heli karo oo annagana noo suuragelina inaan gacmaheena ku sameyno yacni qarashaadka markii laga hadlo kolley qarash fara badan adiga dhowr kun gaariga way gashay walow wixii xisaabaad annaga xagga finansiga oo jaamacadda hadda waa ay ku xusan yihiin dhammaan wixii qarash galay waa adiga dhowr kun way gashay yaa gacan kaa siiyey qiimaha ku baxay iyo farsamayntiisa qiimaha iyo qarashaadka marna farsamada iyo waxay noqona qiimaha qiimaha iyo qarashaadka markii la dhaho waxaa naga gacan siiyey jaamacadeena hormuud university oo ku dhiiratay in ardadeedii ee maalgelisay wax soo saaraan farsamada gacanta markii la dhahaan waa macalimiintii naga nagu caawiyey waxyaaba fara badan sida macalimiinteena farsamada gacanta qaar allah siiya alustaad saalax qaalib iyo ustaad cabdil xirsi oo halkan ugu mahad celinayo gaariga marka hore jaamacadda shaqsi gooni uguma isa talagalay inay ku maalgeliso waxay ugu talagashay ardada dhan oo mechanical engineering inay ka faa'iidaystaan saddex tiima ahaynay faasti qorshaha markuu bilaabanayay laba tiim naga horeeyay iyo tiimkeena ahaynay tiimkii naga horeeyay barnaamijkii asoona bilaaban fursad uma helin inay jaacad sii joogaan way ka qalin jibiyeen tiimkii labaad iyo annaga isku soo harnay qorshihii markaasoo bilaawday inaan bilaawno oo qorshihii wixii oo nagu socday marka ugu dambeyn qorshihii markaa bilaawnay yacni ardada isku mid maahan qof walba jaanis kalama helo qofka keliya marka jaanis ku helo oo yacni u dhabar adeegay oo hoosh inuu dhammaato ama fikirka guud ee naqshada lahaay aniga noqday oo jaanis ku helay magac ma u bixisay gaariga mana rajeynaysaa inaad kuwa badan soo saarto
waa mahadsantaa walaal hadda magaca gooni umaana bixinin yacni maadaama aysan jirin shirkad hore soomaaliya ee lahayd oo gawaari soo saarto yani markii gawaari hore usoo saari jirnay aan magac bixin karna yani magaca guud hadda aa isticmaalnay waa semtage oo marka hore semtage minas waxaan kasoo gaabin waa somali technical waa farsamo soomaaliyeed ee arday injineero farsamayaqaan soomaaliyeed ay sameeyeen marka ugu horeyn dadkeena soomaaliyeed iyo shacabkeena markaa ka dhaadhicino in annaga wax soo saar aan leena wax soo saaran karno oo kadib la aamino soomaaliyana isku filan tahay markaas kadib ayaa waxaan u fikiri lahayn ama u fikri karnaa magace u bixinaa iyo gaari nuuce soo baawar nuuce soo saarnaa ugu horeyn fikraddeena waxay ahayd samtage magacaas inaan isticmaalno oo soomaali technical maadaama ay soomaaliya wixii wax soo saar ay noqdeen يعني وارجينينا كل جاري كلمة هان ميكانيكال انجينيرنج سيدا وهرتو علم بحد سawirka uu sheegay muhiimadan ugu weyn waxaa waaye oo sababta kana u sameynay yacni macnaha dadkeenii inaan dareensiino inay joogaan arday ama injineer soomaaliyeed oo dalka wax ku baratay ha ahaadan kuwa farsamo gacan bartay iyo ha ahaadan kuwa qaab akademikali oo jaamacad kasoo bartay inay joogaan ay u baahan yihiin maalgelin yacni dad aniga xirfad badan iga aqoon badan way jiraan maanta yakiin ma isahan jaaniska aniga helay maan inaan ka aqoon badan ka xirfad badana ma ahan laakiin aniga waxaan helay jaaniskii oo investmentkii lacagtii in macnaha kusoo bandhigo marka waxaan rajeynaynaa marka in waxaan barnaamijyadaan macnaha dadkeeni ka gadno inay jiraan baahi loo baahan yahay warshado oo dalka in la keeno waxay rabaan ha noqdaan ha soo saaraan oo xagga birta maadaama annaga aan caanku inaan ku horumarsanayno zaid ugu leedin annaga birta in xagga farsamo yaqaan ah hor farsamo ku sameyno ma ahana ma warshada ama xagga birta waxyaaba soo wax soo saar kama lihin marka mustaqbalka soo socda insha allah waxaan rajeynaynaa warshado waaweyn iyo magac weyn aan ku yeelan xagga birta insha allah markii aada soo bandhigtay maxay ahaayeen falcelinadii kaaga imaanayay bulshada sideese kuu saameeyeen walaahi horta soomaalida inta badan waa ugu mahad celinaya kolley intaan arkayay way ku farxayeen yacni maanta dadka ibunbuni wax iga dhiga ayagay ahaayeen oo ilaa dadka spageka xataa majalada caalamka ay soo qaataan wax ka dambeeya waa soomaali aad bay igu dhiirigelinayeen kolley way jecelyahin soomaali inay wax qabsato hal ilaba markii laga reebo yacni inta badan waa positive ay ahaayeen waa dad igu dhiirigelinayay oo isoo wacayay dhaa inoo mahadsanta horumar baad samaysay yacni waxaa hormuud u noqotay arday badan oo fikirkooda la cabsanayay wallaahi zaa'id ii farxad gelisay marka dadaal ama wax aad samaysay guusheeda aad gaartid yacni guushu way dad badan tahay sida guuldarada wax dad yar oo kaligaa ku ah xaqiiqatan farxad weyn baa dareemay markii intaas qof midaan garanayn mid garanaysa soomaalinimo qarannimo ay kugu dhiirigelinayaan mustaqbalka maxaad rajeynaysaa wallaahi mustaqbalka dhow waxaa rajeynaa waddankeen in oo caan ku noqdo xagga wax soo saarka qaybta warshadaha waana insha allah waa rajo weynaa ka qabaa in warshado fara badan ama baabuurta ahaato xagga kale oo horumarka productiga ha ahaadaan in wadankeenu oo xagga maadaama mechanical engineering annaga aad ugu leedin macnaha aragtina aysan ka haysan shacabkeena soomaaliyeed makaarig markoo maqlo waxaa laga yaabaa ardaygeena ama qofkeena soomaaliyeed inuu kusoo dhacdo geerish ooliyo gaari la bedelayo iyo waxyaabaas inaa soortaa laga yaaba oosan wax aragti ama overviewsas uusan ka haysanin maadadan yacni mechanical waa cilmi baaxad weyn waaye qaybta geeriska iyo baabuurta waa automation waa qayb ka mida waaye waa hal qayb kamid oo todoba iyo toban ka badan u kala baxaan oo takhasus mechanical leeyahay waxyaabaha anaga u doorana kan waxaaba kamid ahaaba in macnaha dadka maadaama fikirkooda xagga uu jiro inaa u cadeyno marka insha allah marka waa arjeynayna mustaqbalka dhow
mar kasta oo aad aragto guulayste waxaa keliya kuu muuqanaya sida loogu diirsaday waxqabadkiisa ma arkaysid halgankiisii dheeraa oo uu u soo galay xaqiijinta riyadiisa waxaad u baahan tahay go'aan adag iyo kalsooni buuxda si aad yoolkaada u gaarto ogow xanuunka kula soo gudboonaada xilliga waxbarashada waa daqiiqado dhammaanaya laakiin xanuunka ay leedahay inaad dayalsato tacliinta waa dhibaato kula jiraysa cimrigaaga inta ka dhiman ha yeelan muuqaal ardaynimo oo keliya balse noqo arday aragti iyo ayatiin leh fariintani waxay gaar u tahay rediyow himido
sama abuurayn bulshadu ma islaxato ixtiraamku dakaluma
waxaad dhegeysanaysaa barnaamijka qoonkaal oo kaaga imanaya idaacadda himilo markana in kaalinta koowaad uu u galo ardayda ay isku fasalka yihiin jaamacadda waxay ahayd mid uu ku taameeyey inkastoo gaaridda heerkaas ay ku timid kadib markii uu mid ka mida macalimiintiisa ka helay talooyin wax ku ool u ah waxbarashadiisa cabdiweli mukhtaar oo ah arday sanadkii afraad ka ah jaamacadda muqdisho gaar ahaan kuliyadda sharciga qanuunka ayaa dareensan in xeeladii waxbarasho ee uu ka helay macalinkiisa ay kaalin weyn ku lahayd inuu galo kaalinta koowaad haddaba cabdiweli ayaan wax ka weydiiyey waxa uu suurageliyey inuu kaalinta hore u galo fasalkiisa waxyaabaha ii suurtageliyay inaan sanadkan kaalinta koowaad galo way badan yihiin waxaa ugu horeeya akhris akhris laakiin soo midda ugu weynaan isdhihi kara ani ahaanteyda waxaa waaye in ilaahay la tala saarto tala saarasho ilaahay kadibna fahamka guud aan cashirka ka fahmin uun aan imtixaan ku galay ma ahane ma ahayn wax la xifdiyo laakiin soo sidii hore aan samayn jiray ee ahaa inaan buugga xifdiyo inaan buugga ka daba wareego kadibna intaan ka xasuusta aan soo qoro ayaan iska bedelay dabeecadahan bedelay lama eegay kamid aheed oo iga kaab iga saaciday inaan kaalinta koowaad galo inaan fahanka cashirka qaato fahanka cashirka dadkani waxaan jeclahay inaan ku dhiirigeliyo inay mar walba qaataan fahanka ama ujeedada meesha u socdo cashirka la siiyo markaas ay fahmaan kadibna ay sii baaraan wixii cashirkaas ay ka fahmi karaan aniga waa xiliyadii hore markaa imtixaanada aan geli jiray bilmithaal haddii lasi siiyo qodobo qodobadaas waxaan u arki jiray sida buugga igu qoray in loo akhriyo laakiinse markii dambe macalin macalimiinta ka mid oo doctora ayaa noo sheegay wuxuu dhahay wax walba waxaa ka muhiimsan fahanka imtixaankana looma galoo dhahay inaad buundo keenta keliya ee waxaawaay dhahay imtixaanka laguu sheegaya waxaawaay maxaad fahansan tahay maxaad taqaanaa dabeecadaasaa marka waxay igu dhalisay saameyso oo saameyn ugu yeelatay kadib waxaan sameeyey inaan bedelo nahjigii ama waddadii hore aan qaadi jiray waxaana ku bedelay in aan cashirka fahmo fahanka aan fahmayna aan meesha kusoo qoro bidabci taas waa ku guuleysto oo boos fiicanna kusoo gaara maanta waa waxyaabaan ku faraxsanaya kamid tahay hadda kadibna daas inaan joogtayaan rajeeha insha allah dadkana waxaa ugu baaqa inay fahmaan imtixaan inaan loo gelin in lagu gudbo xifdis ahaan ama in looga gudbo maadadaas ee maadada waxay kaaga baahan taha oo ah inaad fahantid ayaa wax walba qasab u ah waxaa waaye cilmiga markaad u imaanaysid wuxuu ahaa inaad dalabtid dalbitaankaas aad dalbaysidna waxaa laga wadaa fahan inaad fahantid ee ma ahan inaad keliya ka gudubto ama sii kala buundo aad keento aad kaga gudubto ma ahan ujeedada laakiin waxaa ujeedada inaad wax fahantid hadhowtina aad bulshada tartid waa tahay cabdinurow ma filaysay inaad heerkanaad gaari kartay wallaahi arin waxaa waaye su-aal ayadana mugeedale laakiinse waa waa rajeynaya mar walba inaan maalin un kaalinta koowaad galo oon dadaalo oon buundo fiican aan la imaado laakiinse arinka macalinka oo isiiya ama fikraddii oo isiiya dictoorka ayaa arin isaamaysa ama arin itaabata taasa aheyd taasa arin itaabata aheyd waxaana ku fahmaysaa markii aad heshid qof ku dhiirogeliya ama waddo ku tusiya waxaa waaya inaad hami sare gaaraysid ayaad rajaynaysaa laakiin intaadan aadan haysan qof ku haga meeshaadaad joogaysaa dadkan waxaa la rabaa inay macalimiinta la tashtaan ee macalimiintooda ay la xiriirsanaadeen wixii lagu waanihayo ay qaataan macalinka waxaa lagu tilmaamay inuu yahay furaha aqoonta furaha aqoonta waa tahay dabcan hadda sanadkan ayaa kuugu horeysa inaad kaanda u gasho sababteedana waxaa waaye macalinkii aad ka heshay aragtida ah in markasta ay ka wanaagsan tahay xifdinta inaad fahanto cashirka haa haa taas isla saas isla maasha allah doctoorka kheyr ilaahasi waxaan jeclaa weliba inuu doctor liibaan professor liibaan jaamacadda muqdisho inuu yahay asigoo mar asigoona siinayo maado cashira oo weliba waxay ahayd qadaacid fiqiya maado ah ayuu nooga dig inaanan xifdis la qaadanin wuxuu dhahay bilmithaal maalinka cashirkaas uuna siinayo wuxuu dhahay ardayay waa la yaabay siinuu dhaha buuggan faraha badan laakiin qofkii fahmuu dhahay qofkii fahmo waa xamili kariyaa oo waa ka gudbaa oo dhahay qofka aan fahmin asiga dhibasa wuxuun dha waxaa la qoray wuxuu waaye qaacida fikiya waaye in wax lagu dhambalo ama si kale wax lagu lagu raadsha axkaam lagu raadsaa la rabaa oo dhahay ha u malayn inuu dha marka buuggan weyninkiisa in uu yahay mid adinka culeys idinku noqohayo bal waa sahlan kartiin waxaad ku sahla- ku fududeysan kartiin inaad fahantaan fahan aad qaadataan wixii fahankiina aniga hadhowta rabaa oo dhah yaana laga murgonin imtixaane wuxuu dhahay ujeedka waa inaad qaadataan fahanka cashirka waa waa tahay een, markaad maqashay inaad kaalinta koowaad gashay een, dareenkaaga siduu noqday ah wallaahi waa farxay waa farxay maasha allah Ah, ah, waan dareemay inaan awood u leeyahay inaan sii wato waxbarashadeyda waxaan kaloo dareemay fahanka guud iyo waxbarashada fahankeeda guud ama ujeedada guudba inay tahay inaad caqligaaga ballaariso oo keliya ee ma ahane inaad shahaado iyo aad u socoto shahaado hel iyo ama adduunyo ku gaar inaysan ahayn ay tahay in caqligaaga mugaaga aad ku waasiciso mugga qofka uu leeyahay iyo shakhsiyadaada inaad ku xoojiso si aada ugu sifoodo mid karaamo leh iyo cizi iyo sharaf leh Ah, sidaas darteeda marka aadaan ugu farxay jumladaas isoo gaartay ah inaan kaalinta markaas aniga aan galay oo boondada fiican aan keensada kadib waxaan kasii qaaday dhiirigelin waxaan rajeynaa inaan sii difaacda booskaas Een, waa tahay een, ugu dambeyn een, manala wadaagi kartaa een, habaqrintaadii iyo xiliyada wax la aqriyo iyo waxyaabaha isleedahay dhallinyarada gaar ahaan ardada waxbarata way kaga guulgaari karaan oo kaalmaha hore way ku- way ka geli karaan gobahay wax ka bartaan aa maasha allah waa aniga ahaanteeda xiliyada wax aqriyo waxaa waaye markii inta u dhexeysa cishaha iyo maqribka waan xiliyada la tilmaamay in wax la aqriyo iyo markii laga soo baxo salaadii subax kadib salaadii subax kadib inta badan waxaan u ictimaadaa eh, fahanka cashirkayga aan aqrinayo inaan fahmo aanan qaadanin kii waa xiliyadan dambe fikradii oo doktorkiisii sidaa hore usoo sheegay ardaydan waxaa kula dardaarma inay wax aqriyaan waxaasay aqrinayaan ay fahmaan meesha u socdaan aanan xifdis aanan u gelin midda kaleetana qaradkaaga inuu noqdo ilaahay dartiis ayaan ardayda kula dardaarmaa inta ayuu inoogu egyahay toddobaadkan barnaamijka qoonkaal oo kaga imanaya idaacadda himilo tan iyo kulanti dambe nabadgelyo